dhallinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa ku shaqaysta xirfadda dalaalnimada iyagoo kala iibiya boosaska bannaan iyo kuwa dhisan waxayna u dhexeeyaan milkiilaha dhulka iyo qofka iibsanaya shaqadan ayay ka maareeyaan noloshooda iyagoo qaata lacago gooni ah oo ka madax bannaan tan wax lagu kala iibsado qaar ka mid a dhallinyaradan ayaa redio baaluul uga waramay habka ay u shaqaystaan magacayga shariid faarax ciidoole waaye dalaalihanaa dhulka kala gado guryaha iyo dhulka bannaan waxaa ugu dheliyey maadaama camal kala jirin camalaan ka dhigta wax kaloo shaqaahoo jira baare la-aadi ma xoola lama hayo badi waa laga yimi carada waa iska dadka lugtaada iyo taleefonkan ku goobnaa lugta iyo taleefonkan ku leedahay hal meeloo loogu hagaago barkulanoo loogu hagaago qofta ma leh qof kaloo qof kaloo dalaaliyaad wacani qofkaad ogtaad wacani waxa maaragtay qof wax u baahan ama guri u baahan ama u baahan boos bannaanaan hayaa intaasaad kusoo qelini qofku hadduuba gaajo arko oo baahi dareemo xal asaa la imaano jilicsa aragta idaa xala timaado wax ku aruursato kolba khibrad meel laga soo barto iskuul laga soo barto maaha waa oon baahiyo waxay keentay waxaan ahay muwaadin u dhashay gobolka hiiraan magaalada beledweyne waxaa shaqadaydu tahay nimanka dhulka gadgado oo u dhaxeeyo ummadda dhulka rabto iyo kuwa dhulka iska leh wallaahi siyaabo badanaa lagu wax lagu iibiyaa kolley baahidan qofka sideedaba qofkaan annagu hadda dullaalaan ku magacan sheeganahay balse waxaan nahay dadka markhaatiyaalka oo labada qofood oo milkiilaha ah midka lacagta wado iyo midka dhulka iska lahaan u dhexdhexaad u nahay okay ilaa iyo asxaabihiina soo jaray in wax dadka loo kala gudbiyo loo kala wareejiyo annagu marka dambiin aan saasaan waxaan ku nahay markhaatiyaalan saas ku nahay marka aan dhulka aan gadaynana milkiilaha dhulka gadanayo mid aan iska xaqiijinay inuu hantidaas maguuraanka uu leeyahay iyo inuusan lahayn xitaa waxaan sii xaqiijinay inuu dhulku dhaxal yahay inuusan dhaxal lahayn okay muddo dheer aan ku soo jirnay hadda ka shaqsi ahaan ka tuur ahaan labadii kun iyo lixdii ilaa waqtil xaadirkan hadda labada kun labaatan iyo shanta la joogo yaan kusoo dhex jiray khibrad dheer baanu leeyahay marka magaalada afartida xaafadood ee magaalada beledweyne kooshin xaawataako buundaweyn ilaa meesha la yidhaahdo howlwadaag waxaa nagu dhaliyey waa camalay noo noqotay nimba dukaan ma laho waxaan isku helnaa taleefon iyo iswicitaan xirfadaanu barasho male hadba waa sidaad adigu macaamilkaas kala kulanto annagu hadba wixii aan markaas la kulanaan iibina annaga haba guriguba oo xulufo isku xiranaba markhaatigeen waaba dheeli tiri hadda sidaanoo kale meeqaad noogto hadda saddexaad nooga timi saddexdeenna waa isla joognaa ilaa dhowr iyo tobanna waaba naaba hashaa nootaayoonaa la maraa qoraalaa la maraa aqoonsi badan ay leedahay iska gad ma aha qofku waa inuu warqad haystaa dhow dukuminti oo kula wareego oo la helo markhaatigii oo la helo saacadda u iibsiyada taariikhdii oo timekii oo iibiye la helo oo wadada inuu bari wax ka mara wixii qorraxsin ka mara wixii waqooyi ka maraya haa oo deriska la helo oo wadadii la helo oo wax walba la helo wey dadka dalaaliinta ah ayaa dadaal ku bixiya inay hubiyaan lahaanshiyaha dhulka la iska iibinayo si aanay caqabad uga dhalan iibka kadib maadaama ay badan yihiin isqaqabsiyada dhulka ee bulshada dhexdooda ah